kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaa marti ku ah fartuumo maxamed kuusow oo ah maclimad wax ka dhigta dugsiyada sare ee dowladda ee magaalada winsor ee gobolka ontario ee dalka kanada fartuumo waxa ay siddeed iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay dhigaysay maaddada ingiriiska waa hooyo keligeed korisay shan carruurah oo ay qaarkood iyagoo aad u yaryar kala soo qaxday soomaaliya horraantii sagaashamaadkii waxa ay luuqadda ingiriiska ee ay hadda dhigto ku baratay dalka kanada oo ay meel hoose ka soo bilowday waxa ay sidoo kale intii ay degganayd dalka kanada shahaadada sare ee mastarka ku qaadatay maadooyinka bayolojiga iyo ingiriiska fartuumo sidoo kale waa qoraa waxaana ay dhowaan soo bandhigtay buug lagu magacaabo tale of bonis wife dhowaanna lagu soo bandhigay bandhig dhinaca buugaagta ah oo magaalada muqdisho lagu qabtay barnaamijkan haweenka iyo qoyska ayay fartuumo iigu warrantay waxaana ay ka sheekaynaysaa waayaheeda iyo duruufaha ay ka soo martay heerka ay maanta joogto ugu horraynna waxay fartuumo ka warramaysaa waxa u suuro geliyey in ay noqoto maclimad luuqadda ingiriiska ah af cusub in la barto wax wax wax sahlan ma ahan laakiin waxaan aaminsana haddii qofka uu isku dayo inuu xoog saaro wax kasta oo xoog la saaro waa wax le waxbaa laga gaari doonaa marka aniga waxaan go-aan ku gaaray inaan afkii barto weligeyna waxaan aada u jeclaa inaan luqadaha barto inaan wax qoro ayaan aada u jeclaa soomaaliya xataa markii aan joogay waxaan qoray buug af soomaali ku qoran oo oo wargeyskii xidigta octoobar oo soomaaliya lagu qoray sideetan iyo afartii marka qof oo luqadaha aada iskaga jecel ayaan ahaa saasay tahayna waxaan dareemay aniga haddii aan ciyaal haysto in aan ay u baahan tahay in si aan shaqo aan nacfi kasoo saaran karo reerkayga aan ku caawin karana ay noqoto waxaa waaye muxuu aha waa inaan waa inaan afkii barto sababtoo afkii adigoon baranin waddankii kama shaqaysan kartin marka waxaan dhigtay waxa e s lka dadkan ay dhahaan ama loo yaqaano english as a second language ayay noqotay inaan qaato marka kadib luuqadii baad barasho ku bilowday oo e s lka ahayd english as a second language baad baratay intaad ku jirtana haddana dugsi sare baad gashay mise shahaado u dhiganta maadooyinkii dugsiga sare baad qaadatay waa inaad imtixaan gashaa oo deen markaas ay ku dhahaan intaana waa waa adalta ahaana lagaaga leexiyey intaana waa waa inaad qaadataa marka waa inaad wax uun la imaataa wixii baan marka aan kasoo shaqeeya wixii adiga guud ahaan waxay igu qaateen afar sano afar sano kabacdina waxaan galay jaamacadda magaalada winser ontario ku taalo jaamacaddaas ayaan markii hore go-aanka wuxuu ahaa in aan aan luqadda ingiriiska aan major ka dhigto oo aan haddii ay ay ii danta io ogolaato aan master iyo waxa master aan horey usii aado oo aan wax qoro oo wuxuu ahaa aniga go-aankayga inaan bugaag qoro oo aan af ingiriis intaan barto igu filan oo jaamacaddan aan uga soo baxo aan bugaag qoro laakiin anigoo jaamacaddii weli ku jiro oo ciyaal shan ciyaalna haysto ayaa nasiib darro xiriirkii iyo anigii iyo wiilkii aan ciyaalka u dhan noo dhexeeya ayaa is dhibaato iska soo gaartay oo dhibaatadan ay u badan tahay wixii qaxootinimada ay keentay marka waxay danta ka liftay inaan kala tagno marka anigana waxay danta igu kaliftay marka markii aan noqday gabar oo keligeed oo shan ciyaal an haysato inaan markaasayta aan aan aan helo si aan ku shaqaysto marka english englishkii markaad oraale markaad kala tagteen adigii wiilkii ilmaha aduu dhashay kadib ilmihii adigaa hayay ilmihii anigaa hayaha shan ciyaalay ahaayeen oo markaas gabadha u weyne ay saddex iyo toban sano jirto gabadha u yarna ay laba laba sano jirto markaasna jaamacadda heerkee maraysaa jaamacadda markaas waxay ahayd waxaan ku jiray sanadkii ugu dambeeyey kadib maxaa dhacay kadib marka waxaa dhacay si aada macalin uga noqoto ontario waxaad u baahan tahay inaad hal sano oo teacher training ee aad gashid marka maadaama aan aan waxaan isdhahay marka waxaa kuu fiican inaad aad macalinimo iska raadsato sidibaan marka waxaan u galay halkii sano anigoo ciyaalkii keligii haysto macalima macalinimadii tababarkeedii marka markaan soo dhamaystayna ilaahay mahadii waxaan isla markiiba helay shaqo macalinimo ah oo aan aan dugsi sare macalin oo oo english ah maxay aan aan ka helo oo galaaska sagaalaad iyo galaaska koo iyo tobnaad u dhigaayo marka laba labadii kun ayaan maxay ahayd aan aan ka bilaabay shaqada marka hadda meeshaas public school boardga aan macalin u ahaa sideed iyo tobankii sano lasoo dhaafay waxaad markaa ka warantaa luuqadii aad e s lka ku qaadatay baad go-aan ku gaartay inaad iyadii macalin ka noqoto marka maxaad maxaad luuqadda oo markii horeba kugu ahayd luuqad labaad oo luuqad aadan u dhalana maxaad u dooratay amaba kuu suuro geli inaad macalin ka noqoto iyada laftigeeda marka lala barbar dhiga maadooyinka kale ma iyadiibaad si fiican u baratay mise adigaa weli rabay macnaa maxaa suuro geliyay in luuqadii aad baratay aad macalin ka noqotid waxya waxyaabo badan baa isugu darsamay waxyaaba isugu darsamay waxaa kamid a anigii oo oo luuqadaha aada ugu fiican sida aan u malaynayo aniga oo jecel inaan maxay ahayd wax intaan akriyo wixii aan akriyo ka fikiro oo oo oo oo kan kan ka munaaqasheeyo ka wada hadlo dadkii kala discuss gareeyo iyo iyo maxay ahayd anigio oo oo ku fiican inaan aan aan ciyaalkii wax u dhigi karo marka af af kale anigoo ka imaaday barashadiisa waxay danta igu kaliftay inaan afkii aan u barto meesha ugu hooseysa laga soo bilaabo oo aan kor ka imaado qof oo ingiriiska oo oo luqadii u horeysay yahay laga wa wuxuu yaqaanaa haddii sentence la qoro inuu sentenskaasayta sax yahay inuu qalad yahay laakiin waxaa laga yaabaa inuusan kuu sheegi karin sababta uu qaladku u yahay marka aniga maadaama garaamarka iyo wax kasta inaan bartay ay dadta igu kaliftay waxaa laga yaabaa inaan inaan ogahay sentenskaasayta waxa uusan u shaqaynaynin marka marmar waxaan dhigaa kow iyo toban iyo sagaal marmarna waxaan dhigaa laba iyo tobanka marmarna waxaan dhigaa tobanka marka adiga lix claas ayaad dhigaysaa sanad kasta marka lixda claas waxaa laga yaabaa laba inay yihiin koo iyo toban laba inay yihiin toban laba inay yihiin sagaal marka saasay isugu dhex jiraan laakiin sharciyan aniga waan dhigi karaa every grade oo oo oo science iyo maxay ahayd iyo english ah waxaad markaa iiga warantaa adigoo shan caruura haysta aabahoodna aad kala tagteen sanadkii ugu dambeeyay jaamacaddana ku jira ayaad u tallowda inaad macalin noqoto marka bal caqabadihii ku qabsaday adigoo hooyo keligeeda shan ciyaala dalkan ku haya waqooyiga america haddana wax baranaya bal waxaad ka warantaa caqabadihii markaas jira intay la ekaayeen ee haddana kaa horjoogsan waayey inaad waxbarashadii dhammaystirto meeshii aad rabtay aada gaartay caqabadaha ugu weyn waxaa waaye horta adiga adiga qof ahaantaada adiga qofkii dumarka ahaa ayaa wixii adiga personally rabidaada iyo iyo desire-kaaga ah oo personal ahay ayaa horta meesha way ka baxayaan marka waxay waay waxay noqonaysa caqabadaha u yaala meesha waxaa kamid ah aniga markaan shan cunug haysto oo aan aan shantii cunug laga yaabo galabtii markay iskool kasoo baxaan midna inuu librariga rabo midna uu soccer game leeyahay midna ou muubiga inuu tago ou rabo adiga marka waa keligaa adiga leewaayo qofka oo oo kana librariga geynayo kana inta kasoo qaadayo kana xagga geynayo marka caqabadaha way iska badan yihiin caqabadaha kale waxaa kamid a anigii inaanan u helin chance oo xataa aan mar kale aan ku guursado oo mar kale aan xiriir saas camal oo anigii personal ee aan yeesho inaan inaan ka taga ayay noqotay because adigii markaad aada soo shaqaysa maalintii oo dhan oo shantii cunugna ay guriga ay ku joogaan waxa waaye wax sheeko sahlan ma ahano waa inaad waa inaad maanta oo dhan waad socotaa laga yaabo inaad afar saac shan saac aad aad aad seexato laakiin haddii adiga aad tahay qof u jeedo berri wixii soo socdo oo berri wixii soo socdana aad ogtao isleeda ilmahan haddii aadan maanta daba joogin haddii aadan maanta suubinin wixii dantooda ah berriyay arrintii ay kaa hor imaaneysaa marka taas caqabada ugu badan waxay ahayd kelinimada waxay ahayd waktiga badan oo oo sacrificeko ilmahaneyta in in la geliyo u baahan caqabada kale waxaa kamid ah marnabana markii adiga aad keligaa tahay si kastoo aad u adag tahay si kastoo aad u dadaashid wax wax unbaa reerkii markaasayta markasta ka dhinaanayo ilan dhinac kalaa maqane ilan dhinac kalaa maqan marka laakiinse waxaa waaye waa marka waxaad adiga u yeeli kartaa inaad ma maanta aada la ku dadaashid saad uga gudbi lahayd aadna berrina aada ilaahay u dhaaftid oo aad intaad tukata aad ilaahay oo berri adiga ayaan kuu dhaaftay waxaad iiga warantaa marka maxaa khasbay in shantii caruurta ahaa ee aada isku dhasheen wiilkii aada isqabteen in caruurtii ay keligaa gacantaada kusoo dhacaan oo uu kula qaybsan waaye hawshii caruurtii u baahneed maxaa khasbay
wallahi ma kuu sheegi kari wixii qasbay laakiin waxay waxay u eg tahay mana rabi inaan dhaho qofkii baxay keligiis ayaa qaldan waxaa horta laba qof haddii xiriirkii u dhexeeyay uu shaqeyn waayo oo labadii qof ay kala tagaan waxaa waaye qofna hal qof keliya ma ka imaanayo dembigii qof kasta waxaa waaye inuu dhinaciisi asaga oo qaladkii oo kaleyahay waa gartay markaan usoo noqdo luuqadan hadda aad dhigto mar haddii ay tahay luuqadaadii labaad ee aad baratay haddana aad u dhigaysay dadkii luuqadda lahaa asal ahaan u lahaa ama u dhashay iyadana ma jiraan wax caqabado ah oo kaala soo gudboonaaday muddadii aad dhigaysay sideed iyo tobanka sano ahayd maya wallaahi caqabado weyn oo igala soo gudboonaada ma jiro because waxaa waaye luuqadda dhigadeeda un waa afka afka af labaad haddii aad baratid afkii sidii loo dhigaayo iyo siduu u shaqeynayay iyo sidii ilmihii loogu loo loogu fasirayey ilmaha ahaan wax u dhigidooda wa wax aniga kole aan aan arkayna waxaa waaye ilmaha markay kalaaska soo galaan ay afar iyo toban sano shan iyo toban sano jiraan inta badan ilmaha shaqa ma ku lahan adi haddii ingiriiska oo luqadaadi hore ahay hadduu luqadaada labaad ahaa shaqa kumala ilmaha iyaga waxaa muhiim u ah qofkii si fiican u dhaqaalay oo naxariis uleh oo wixii loo dhigaayana sidii loo fahamsiinayo loo fahamsiiyo mararka qaar waxaa laga yaabaa waalidka markay arkaan aniga inaan accent leeyahay oo oo naagtana english teacherkii ah inay dhahaan naagtan maxay maxay taqaanaa englishka ee u dhigayso laakiinse ilmaha marki ay noqoto caqabadgu aaday isaga yaryihiin ilmaha iyaga waxaa u daran macalin fiican oo oo wixiina u fasiraayo haddii ay wixii fahmi waayaan mar kale u fasiraayo
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti ku ahayd fartuumo maxamed kuusow oo luuqadda ingiriiska ka dhigta dugsiyada sare ee dowladda ee magaalada winsor ee gobolka ontario ee dalka kanada haddii aad dhegaysta jeceshahay inaad qayb ka noqoto barnaamijka haweenka iyo qoyska fadlan farriimahaaga noogu soo dir somali at v o a news dot com adigoo ciwaan uga dhigaya barnaamijka haweenka iyo qoyska inta aan mar kale hawada ku kulmaynana waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo